walaalow waxa arrintaani wax mucjisaa lala yaabay ahayd gabadho iyadoo are xaraynaysa baaqayladeeda la maqlay markii lagu gurigii laga soo baxo gabadhii lagu ordana gabadhii oo oo miyirla iyo ordadii ku taagan baa loo tegay waa gartay baabuurka sii cararayana dad baa u jeeday oo bajaajka waa gartay wax kaloo lahayo lama arkay gabadhii waa lala cararay isbitaalkaa la geeyey weli alaana gabadhii waa miyir la-dahay laakiin cirbadii oo dhiig lala meeshii la geeyey baaritaan baa ku socda waa gartay waa ka intaas wa imise jir wey gabadha waa toddobiyo toban jir meesha wax ka dhaceenna magaceedaa la yidhahdaa xaafadda waxaa la yidhaahdaa horumar gaalkacya ka tirsan taha kaalkaayo haa magaalada marka gaalkacyo ma waqooyiga mase waa koonfurta meeshaas koonfurta weeye masaaji cabdali awareere wey
waxaa iiga warantaa dhakhaatiirta ilaa hadda wax jawaabo ma idan siiyeen maya weli lama siin dhakhaatiirta isbitaalka weyn oo koonfurka joogta weeye
gabadha maxaa iska bedelay marka hadda isbitaalka aad geyseen oo wax loo qabto ilaa hadda ayla hadlayso hadeer waxaa la yidhi xoogaa xarako nuxnuuxsibay waxarakaa laguma arag hadda nuxnuuxsibaa laga sheegay inay suuxday mooye wax kale oo dhibaato ah oo gaaro aad ku aragteen ma jirtaa ma maya maya maya
marka waxaa tiri waxaa la baarayaa cirbadii oo dhiig labaan geyni marka cirbadii maxaa laga yidhi cirbadii nimankaasa baarayo sirinday ahayd oo sirig macasingadeedii waa gartay maxaa ku jira marka gudaheeda cirbada
waa dhiig ba wax yaroo dhiig ah bay afka kulahayd baa layi wax kale lama shugo
maxaa malaynaysaa marka adiga wayo waa falalkaani anuu cirbada ma maqan laakiin falkaan gabdhaha lagula kacaya ayaantan magaalada waa ka jideen hadda gabar baa lala cararay gabar baa maaragtay la afduurtay waxyaalahaasa jirjira waayaha
ma gaalkacyay ka jiraa mise meelo tuuga tuuga wey tuuga dad inta damca inta qofka maaragtay miyirka laga qaado in la qaato baa baa la rabay wax kale maaha dad kale oo ay weli arrintan oo kale ku dhacda ma aragti gabdho badan baa la qaatay laakiin sida miyirka looga qaadaana weli anugu aana warsan laakiin magaalada cadad male inta gabar la qaabto lasoo farbiyo haddii la baaray gabdhaha la qaadanayo iyo qolada qaadanayso waxay yihiin ma la ogaaday sababta loo qaada waa dad darooga ah oo gabdhaha isticmaalaya waxaa lasoo isticmaalaya bes kadib ma lasoo celiyaa
meeshaas meeshii la rabaa looga tegayo